runtii xaaladan oo daroogooyinka especially overdoska waa xaalad runtii aada u soo badatay especially soomaalida si khaasatan baa sanadihii ugu dambeeyey ilaa laga bilaaba laba kun iyo todobiy tobankii runtii aad bay u dhacayeen iyo xaaladaha geenkiga xitaa la xiriira marka haddii la fiiriya xaaladaha mandarooyinka misle drugska runtii labadii bilood ugu dambeysay runtii ilaa dhalinyaro lix gaaraya wiilal gabdhaha oo ku dhinteen ilahay oo naxariisto runtii waa marka xaalad markasta aan bulshada aan ka wacyigelinayno waalidiintan aan ka wacyigelinayno runtii wax badanna haddana waan ka wadnaa runtii golaha oo sharciyo badan haddana aan keenay way jiraan oo ka hortag ah weliba xaalada la xiriirta fentinolka oo daroogada ugu xadilaaga ah ismaaciilow maxaa keenay marka inay hadda soo bataan iyadoo aan ognahay in dhalinyarada isticmaali jireen laakiin hadda tirada aad ka dhawaajisay oo kale marka la fiiriyo waa number aada u badan marka loo eego kiisaskii hore marka maxaa keenay inay kordhaan waxa badan oo lagu tuhmayay inuu keenay horta waxa way inay kasoo galeen southern borderka meaning inay kasoo galeen mexico iyo latin america inay kasoo galeen oo saa ula socotay dex immigrationka dalka runtii inay muddo qasnaa hadeer dadka soo gelaya aada u soo bateen weliba dad badan oo dee borderka soo maray si saxa oo inspection lagu samayn oo wax kasta wadan karaa marka waxa ugu badan lagu tuhmayay waxa way inay kasoo galeen borderkaas fentinolkan waa daroogo dadka dilaaca runtii waxa ugu badan waxaa dadka dilka u keenaya waa waxaas oo dad ogeyn baa iska qaadanaya kadibna wixii baa ku dayaya wadna istaag baa keenaya wadna garaacu saameyn ku leeyahay qofkana neeftaa ku dhegeysa marka waa wax runtii oo soo batay dalka dhanba si guud u saameeyey haddeerna runtii wacyigelin badan laga wado dhinaca congresska federaalka ah iyo gobolladana sharci badan ay ka keeneen gobolkanna uu ku jiro runtii waxaad sheegtay in sharciyo aad ka soo saarteen bal ka waran dhinaca wacyigelinta aad iyo aad halis aada u weyn waay runtii sharciga haddeer ugu dhowaan aan sixnay runtii waxay ahayd sharciga la xiriira fentinolka in sentenciga mise ciqaabta dadka lagu qabto runtii in kor loo dalaco aadna loogu adkeeyo sababta ay ku tahay dad baa jira waxaas ka shaqaysanaya oo dhalinyaro oo waxba ogeyn ka gadaya marar badan dhalinyaradaasna ay ku dhimanayaan ayagoo u malaynaya daroogo kale marka ciqaabtii ay ku adkeynay waxa kale la badiyeyna waxa waxa la dhaho norcan norcan waa wax aada muhiim u ah bulshada inay ogaato waa waxa mataqaanaa ka hortaga ah qofka hadduu wadnaha istaagayo mise overdose qofka ku jiro qofka muddo yar buu haystaa koobanu badbaadi karo haddii loo isticmaalo norcan oo wax loogu talagalay oo qofka lagu buufinayo oo caawinaysa qofka neefta inuu soo celiso marka aad buu u caawinaya norcan in runtii countigana aad looga shaqaynaya sirigaba bulshada in la gaarsiiyo guri kasta iyo qof kasta inuu haysto oo qof hadda aragtiin overdose ku jira inaad u isticmaashay norcanka marka wacyigelinta guudna runtii way socotaa laakiin waa xaalad iska ballaaran oo dalkii dhan ba saamaysa runtii sababta ay ku tahay soo gelitaankiisa aada u badan dhalinyarada soomaalida maxaa ku soo jiidaya isticmaalka daroogadan dhalinyarado daroogooyinka way isticmaalaan oo runtii de waa dhalinyaro dalkan koray saameynna way ku leeyihiin bulshada guud dhalinyarada dalkan koraya haddii marka dhalinyarada isticmaalkii daroogada ay kor u kacdo soomaalidana kor way u kacaysaa iyaguna reality jirta waa carruurta ku noolnahay marka mas-uuliyadda waxa anagu maxaa uga hortegi karnaa dhalinyaradu runtii in waalidka ilmihii la sheekaysan karo ilmihii xiriir la lahan karo ilmihii calaamadaha oo lagu arki karo cunuga inuu dad xun la socdo mise gurub xun la socdo mise daroogo isticmaalayo waa laga garan karaa cunuga muuqaalkaa laga arki karaa jirka dabeecada laga garan karaa meeluhu aadayo marka waalidku runtii markasta waa ku celcelinaa wacyigelintaas sharciyan way jiraan ka keenay oo wacyigelinta waalidiinta ah saynska calaamadaha laga arki karo cunugaaga si looga hortago kaasna runtii waa wax loo baahan yahay waalidiinta inay ku baraarij noqdaan waana dareemi kartaa soomaaliya dad waxaa waaye dad dalkiina ku cusub yihiin luuqadiina ma garanayaan caqabadooyin baa jira badan ayagu ay fahmayeen cunug dalkan ku dhashay oo de english ku hadlaya dabeecad noloshiisa iyo xaalad kusugan yahay marka waalidiinta muhiimkaa runtii inay culays ka saaraan labana dee bulshada dad communitiga aniga iyo dadkan la mid ahaa oo runtii mas-uuliyad naga saaran tahay inaan brograamyo iyo dhaqaale iyo wax kasta u heli karno aan usoo dhicino si dadka dhalinyarada loo wacyigeliyo
markaan kasoo tagno dhinaca isticmaalka daroogada dhalinyarada u dhimanaysa bal ka waran dhinaca isdilkana heerka hadda uu marayo dhalinyarada runtii horta gang violencegana aad buu soo batay dhalinyarada runtii oo yacni ayaga dhexdooda isdelaya oo gang iyo turf isku gelaya asagana aad buu soo batay kaas runtii waxaa la xiriirtaa qaybna waxa weeye waa daroogada iyo gaditaankooda qaybna waxa waye runtii dhalinyaranimo leh iyo dalkan dee hubkiina uu iska fudud yahay waxyaalaashaan kala dagaalamayna marka waxa waye anagu inaan ogaano waxa dhalinaya waxaanu yahay hubka iska fudud carruurta ay helayaan marka annaga iyo golahaan fadhino dimuqraadiga especially waxyaalaasha u dagaalamayna waxaa kamid a sharciyo badan aa ka keennay ka hortaga dhalinyarada inay hub helaan dhalinyaradu dayar inay gadan karin hubka ka bulsho soomaali ahaan heerka wacyigelinta intee ayuu gaarsiisan yahay maxaase tallaabooyin ah oo aad u qaadaysaan si arrinkan looga hortago ama loo joojiyo aad iyo aad culamo badanna waa la kulmay runtii dad badan oo siyaasiyaal badan iyo dad weliba dee soomaali ahayn xataa qeyb way ka yihiin programyana waan qabanay mida dhowaan jira aan aan qeyb ka ahaa oo runtii dhalinyaro soo abaabuleen aan ku ammaanayo runtii dhalinyaro sala qaaday ay ka hadlayeen daroogada waxaan looga hadlayay ka hortaga mostly waxay ahayd runtii wacyigelin culamaduna way ka hadleen doorka ay ka qaadanayaan oo masaajiyada runtii inay ka sheegaan also inay mas-uuliyadda qaataan waalidiinta iyaguna mas-uuliyadda u weyn waalidka runtii oo qofka ilmaha ugu dhow oo saameynta u weyn ku lahan karo sababta ay ku tahay cunuggu dee haddii uu daroogo isticmaalo xaaladiisa adag tahay isbitaal la geeyo isbitaalka wax badan ay ka qaban karaan ma jiro